jaa maxfuudan bilaami xaalu yahu wa miaalu maa shay miaalkii faqada waaye itixaada zamaani qowluhu imruulqays hadalkii faji'tu waqad nadat linawmin hiyaabaha lada sidri ilaa libsata almutafadili faji'tu waan u imid walxaal qad nadat ay siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteed waxay u siibtay hiyaabahaa dharkeedii lada sidri daahyada agtoodaan ugu imi ilaa libsata almutafadili kii diyaargaroobay oo hurdo u diyaargaroobay qaab xidhashadiisii mooye oo ninka seexanayo qaabkuu dhar u labisan jiray keliyay u labisatay hal mara iyo wax saasay qabtay faji'tu waan imid walxaal qad nadat ay siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteeda hiyaabahaa dharkeed lada sidri asturka agtiisaan ugu imi ilaa libsata almutafadili kii diyaargaroobay qaab xidhashadiisii mooye fa ina nawma hurdada wain kaana haba ahaado cilatan fii khalci hiyaabi dharka siibidiisaba cillaha uu ahaaday laakina zamana khalci hawbi marada siibideeda wakhtigeeda saabiqun wuxuu ka horeeyaa calaa zamanihi hurdada wakhtigii wa miaalu maa shay miaalkii faqada waaye itixaad alfaacili qowluhu shaacirkii hadalkii wey wainii latacruunii lidikraaki hizatun kaman tafada alcusfuuru ballalahu lqadru wa innii aniga latacruunii waxaa igu soo darini oo isoo kori lidikraaki liajli dikraaki xusuusta aan ku xusuusanaya darteeda waxaa ii soo darini hizatun gariir gariirid hizada waxa weeyaan ruuxa qarqarayoo kale sida uu noqdo qamandhacyo ama jariiraco kaman tafada sida uu isu lulo alcusfuuru shimbir yar ballalahu qad ballalahu xaal uu qooye alqadru roob shimbir yaroo roob qooye siduu isu luloo kalean u gariiraya wa innii aniga latacruunii waxaa igu soo darini lidikraaki liajli dikraaki xusuustaada darteeda waxaa igu soo darini hizatun jariiraco kaman tafada sida uu isu lulo alcusfuuru shimbir ballalahu qad ballalahu xaal uu qooye alqadru roob maxalu shaahiidka lidikraaki oo laamta uu ku jaray weeye fa ina dikraa xusuus hiya dikraa dikraadu cilatu curuwi lhizati qamandhacyada soo darinteeda cilladeedii weeye wa zamanuhumaa waaxidun marka uu gariiraya iyo marka wax xusuusanayana waa isku wakti walaakin ikhtalafa waxaa iskhilaafay alfaacilu fa faacilu lcuruwi soo darinta faacilkeeda huwa alhizatu wa faacilu dikraana huwa almutakallimu faacilku waa xadfaya liannada macnaa waxa weeye lidikrii iyaaki falama اkhtalafat ilfa falama اkhtalafa markuu iskhilaafay alfaacilu khufida bilaam ayaa lagu khafdiyey wacalaa hada jaءa qowluhu tacaala litarkabuuha waziinatan faina tarkabuuha bitaqdiiri lian tarkabuuha huwa cilat wuxuu soo wadaa khalaqa alinsaana min nudfatin faida huwa khasiimu walancaama khalaqahaa lakum fiiha difn walancaama khalaqahaa lakum ancaam faacilkeeda waa allah waxaan u jeedaa khalaqada faacilkeeda waa allah haadana mafcuulkii weeye sax wal ancaama khalaqahaa lakum taa xagga utu iyo adigu aayaddii soo wad waalkhayla waalbaqyaala waalxamiira waxay ku cadfan tahay khalaqahaadii mafcuulka ahayd ancaamtuu rabbi abuuray waalkhayla waalbiqaala waalxamiirana wuu abuuray litarkabuuha masderka muxararkae meesha laga keeni doono an ficliga an maxduufo jaa-isnimo loo xadfaa nasbinhays masderaana laga keenaya masderkaana laamtaa jari litarkabuuha hee masderkan cilluu tusinayaa mar hadduu cillo tusinaya maxaa loo nasbin waaye oo an tarkabuuhaa keli loo dhihi waayo laamta looga daayni waaye waxaa looga daayni waaye khalaqa faacilkeeda iyo tarkabuu faacilkeeda iskhilaafsan caamilka waa khalaqa allah waa u faacila litarkabuuna qoladan muwaawuljamaacaha faacilkii ah oo qoladan mukhaadabiinta ku dhacaya litarkabuuhaa idinkaa fuulayaa wey oo waziinatan maxaa loo nasbiyey isagu oo laam loogu jari waaye hee ziinada iyo khalaqa waa isku faacil faacilkay iska waafaqeen sida ayaa mafcuulu liajlihi loogu nasbiyey oo muxuu noqonayaa waziinatan qurxin ilaah uu idin qurxinaya darteedu idinkugu abuuray khalaqahaa waa idin abuuray lakum idinkuu xoolaha idin abuuray litarkabuuhaa inaad fuushaan idinka ayuu idinku abuuray wazinatan qurxin uu idin qurxinayana wuu idinkugu abuuray oo ziinada faacilkeeda waa alla intaas soo wadaa litarkabuuha wazina faina tarkabuuhaa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa weeyaane huwa wahuwa cilatun cillo weeye likhalqi alkhayli walbiqaali walxamiir dabeeraha iyo waxan abuuritaankooda wajii'a bihi waa lala yimid masderka maqruunan bilaami laa mid lala xiriiriya xaal uu yahay likhtilaafi alcaamili caamilkaa iskhilaafsan lianna faacila alkhalqi huwa allah subxaanahu wa tacaala wa faacila arukuubina banu aadam wajii'a biqowlihi jalla hanaa'uhu wazinatan ayaa lala yimid mansuuban xaal uu yahay lianna faacila alkhalqi watasyiini huwa allah faacilka iska waafaqeen sida ayuu u jeeda walmafcuulu fiihi mafcuulu fiihi weeyaan mafaaciisha kii afraad shan bay ahaayeen hal keliyaa dambeeya walmafcuulu fiihi wa huwa mafcuulu fiihi maakii weeye sullida la diray calayhi dushii caamilun calaa macnaa fii min ismi zamaanin ka sumtu yacni mafcuulun fiihi sidaba labada darafaa loo yaqaanaa darfu zamaan iyo darfulmakaan ayaa mafcuulun fiihi lafdiga mafcuulun fiihina waa kii dhexdiisa wax la sameeyey lafdiga macnihii waa sidaa haddaba mafcuulun fiihi waa ismi darfu zamaan iyo darf waa ismi la nasbinayo caamilka ku camalfalayo macnaa fii buu tusinayaayo dhexdiisa in wax la samaynaya ayuu tusin darafkana labuu u qaybsamaa zamaani iyo makaani darafka darfu zamaan la yidhaahdo dhammaantii darafnimo in lagu nasbiyaa bannaan darfulmakaanse dhammaantii darafnimo in lagu nasbiyaa ma bannaana darfulmakaan waxaa darafnimo lagu nasbin karaa oo keli a mubham ama mubham iyo maasiiqa oo maasiiqaha marna waxaa lagu daraa mubhamka marna waa laga saaraa waxaa kale marna saddex baa laga dhigaayo mubham iyo maqaadiir iyo maasiiqa la yidhaahdaa isagaa keeni doonaaye walmafcuulu fiihi wa huwa maakii weeye sullida la diray calayhi dushii caamilun caamilkoo calaa macnaa fii fii macnaheeda wata min ismi zamaanin zaman ismigii xaggii xaal uu ka ahaaday ka sumtu yowma alkhamiis aw xiinan aw usbuucan aw ismi makaanin makaan ismigii xaal uu ka ahaaday mubhamin la ibhaamiyey wa huwa makaanka mubhamka ee aljihaatu jihooyinkii assitu lixda ahaa wey kalamaami horay walfawqi kor walyamiini midig saddex buu sheegay wa cagsihinna iyo saddexdaa cagsigooda oo ammaam khalfo ayaa cagsi ah fawqana taxta yamiinna shimaal waayahay iyo wa naxwuhunna waxa la midka ah maxaa la mid ah isagaa keeni doonaa ka cinda wala daawey walmaqaadiiru maqaadiir ayaa la nasbini kalfarsaki wamaa siiqa min masdari caamili walmaqaadiiru maqaadiir kalfarsaki sida farsakh oo kale iyo wamaa kii siiqa la dalaaliyey min masdari caamilihi kan ku camalfalaya masdarkiisa laga keenay ka qacadtu waan fadhiistay maqcada zaydin zayd meeshuu fadhiisan jiray araabicu kan afraad min almafcuulaati xaal uu ka mid yahay almafcuulu fiihi wa huwa ka almusamaa kan lagu magacaabo weeye darfan wa huwa kullu smi zamaanin ow makaanin sullida calayhi lagu diray caamilun caamilkaoo calaa macnaa fii ka qowlika sumtu yowma alkhamiis yowma mansuubun cala darfiya waayo caamilka soomka wuxuu dhexdhacay iyo yowma alkhamiis wajalastu amaamaka hortaadaan fadhiistay wa culima waxaa la ogaaday mimaa kii dakartuu aan sheegay xaggii waxaa laga ogaaday annahu shaaniga inuu yahay laysa inuusan ahayn min aduruuf bimacnaa fii waa inay tahay sooma aanan dhihin duruufta ka mid ma aha yowman iyo waxaysu min qowlihi tacaala xal ay ka ahaadeen innaa nakhaafu min rabbina yowman yowmkaasi daraf ma aha ee mafcuulun bihinnimuu ku nasbisan yahay isla markaana mudaaf ayaa loo qadari innaa anagu nakhaafu waan baqaynaa min rabbinaa rabbigeenna xaggii xaal uu ka ahaanayo yowman maalin ayaan ka cabsanayn yowman ciqaaba yowmin waaye maalin ciqaabteedaan ka baqaynaa cabuusan qamdariya wa qowlihi tacaala allaahu aclamu xaydu yajcalu risaalatu allaahu alle ayaa aclamu cilmi badan jumlo mubtada ee khabar iska saaran xayuna waa mafcuulun bihi caamilkiisa xadfan yahay yaclamu rabbi wuxuu yaqaanaa xaydu yajcalu risaalatu waayo ismu tafdiil mafcuulu bihi ma nasbiyo fainahumaa labadoodaasi yoomka iyo xaysuda wain kaanaa zamaanan wa makaananba ha ahaadeene laakinahumaa labadooda laysaa ma ayaan ahaanin calaa macnaa fii ku dhex jirid ma tusayaan wainama almuraadu waxa weeye annahum yakhaafuuna nafsa alyowmi maalinka laftiisa ay ka baqayaan wa ana allaha tacaala yaclamu wuxuu og yahay nafsa almakaani makaankii almustaxiqi mutay liwadci risaalati risaalada in la dhigo fiihi dhexdii فلذلك سيدا درتيدا فلذلك سيدا درتيدا أعرب وحا الإعراب كل مثل أركوه منهما يوم يوم حيث ضع مفعولا به وعامل حيث حيث عامل كان فعل مقدر فعل لقدري ويدل عليه وحنا تسنى يا أعلم أي يعلم الله إله وحو يقانا حيث يجعل رسالته وأنه, لي وأنه شأنه وحو يهي ليس معها منها ظروف تمد وكمد يهي أيضا نقضه نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن فعل الرغبة يا وحو كتعديا مر في مرنع عن عن هدي كتعديا والنعيب وحلا النعبين هي ومن يرغب عن ملة إبراهيم يا نعيو في هدي كتعديانا واجعل هذا هدير الرغبة حرفك أي كتعدين لها يوال حدفي وترغبون أن تنكحوهن أن تنكحوهن مسترك لغسو حريريو رغبة يا حرفك قاري لهي حرفك نوال لغا حدفي حرفك عن هدي لغدي وألس هلي هدي في لقدره هم مسترك لغسو حريريو بمعنى في بنغني ظرفكنا وأنني بمعنى في وإنه يهي مع ذلك مصدر كان لسو حرمي بمعنى في دا ماها ظرف معوص الله إن دي اسم الزمان اسم مكان بدنا معها تنتاز صورا وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان هذا هذا على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا زمان ما مكان ما هو مصدر واعلم واحد وقاتا أن جميع أصباء الزمان اسم الزمان دمانتي تقبل وحي أقبل أن نصب نصب على ذرفية ظرف نما لو نصبي اسم زمان لما أنت ظرف نما لو نصبي وأقبل إياه ولا فرق فرقنا ملها في ذلك نصب على نصبنا بين المختص كيس لخصيصي من هذا في الزمان حال وكمدي هي والمعدود كان ترى لا ترينا يو ترى تسري والمبهم كان الإبهامي فرق ملك oo muqtas iyo macduud iyo mubham had u kala jeed wanacni waxaan ula jeednaa bil muqtasi waxaan ula jeednaa ما ظرف يقع ديعي كان جوابا حال جواب يهي لمتى ظرفك متى جوابه هو مختص متى جئت يوم الخميس يوم هو مختص وايه كيوم الخميس وبالمعدود هنا وحن لجينا ما ظرف يقع ديعي كان جوابا حال جواب يهي لكم كم جواب يهي كم صمت شهرنا ضيقا اسبوعنا ضيقا هي كان ومعوها ومعدود كالاسبوع والشهر والحول وبالمبهم وحا لو جدا ما شيء لا يقع أن دعي كرين جوابا لشيء شيء ومنهما لبضوضا كمدا كالحين والوقت وأن أسماء المكان اسم المكان لا ينتصب نسبه مما يمنها اسم المكان حل وكمدها على درفية ظرف المك والنسبه مكرو إلا ما شيء مو يكان هذا مبهم والمبهم مبهم نوحا لو جدا ثلاثة أنواع سد هذا المبهم كوكوضا لقيه على بعض وعاوية النحويين على مذهب بعض النحويين نحويين تقاركوا السلاقة قرآن السدح لو كلا قاضيا جهاد وحنو جيدا ها إيه مبهم قوني باي كدقيا مقاديرنا قوني باي كدقيا ما صيغة من مصدر عامله هنا قوني باي كدقيا سدح لقي باي كدقيا مبهم وحا ليلة هذا قرآن سيكو وضان شيء ميل قار أهانيد أن لقو أقونين مكان قار أهانيد لقو ما يقانو ميل أكبر اللوضو كل ما دول لي يقاننا ما جرتو kaasaa mubhama sida amaamo oo kale hee ammaam marka la yidhaahdo meel ammaam loo yaqaanaa ma jirto meel walba ammaam waa noqon karta ammaam meel ay ka bilaabato ay ku dhammaatana ma jirto kaa waa waa mubham maqaadiirna waxay yidhaahdaan shay meel gaar ahaaneed aan lagu aqoonin laakiin meel uu ka bilowduu ku dhammaadaa la yaqaanaa sida miil oo kale miilka dee meel gaar ahaaneed oo miil la yidhaahda ma jirto laakiin miilka tira ahaan ayaa loo yaqaanaayo afar kun oo tilaabo waay waa la yaqaanaa waa yahay maasiqa min masdari caamilihiina waxaa loo jeedaa masdar miimi ah waxaan u jeedaa darfulmakaan miimi ah darfulmakaan miimi ah isla markaana caamilka ku camalfalaya iyo darafkaana isku masder ay ka wada yimaadeen sida marmaa iyo maqcad iyo wixii la mid ah saddexdaasay u qaybinayaan qolo musanif kasta saddexdiiba mubhamu ka wada dhigay wuxuu mubham uga dhigayaa oo bacdu naxwiyiin ayaa madhabkaa wataayo mubham wuxuu uga dhigayaa qoladan meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhammaadaan aan la aqoonin meel gaar ahaaneedna aan lagu aqoonin dadaaw mubham weeye dhib male qoladanse meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhammaadaan la yaqaanaan sida mil iyo farsakh iyo wixii lamid a jaanib bay mubham ka yihiinoo meel gaar ahaaneed oo lagu yaqaana ma jirto meel walba mil waa laga samayn kara dhankaasay mubham ka yihiin maashiiqa min masdari caamilihiina haddii aan la idaafaynin lama yaqaano asna maqcada zaydin zayd intaan loo idaafaynin de ma- maqcad meel kastaa la yidhaahdaa mubham sida ay ugu tirinayaan وأن أسماء لا يلتزم بها على الخلفية إلا ما كان مبهما والمبهم ثلاثة أنواع أحدها أسماء الجهات جهوين كما عيضي وهي جهوين كي الست اللحلها أسماء اللحمة هو كبضنتها لكن جهوين كاللحة وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل آه، واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام وفيرسو asbaadu way badan tahay laakiin jooyinka waa lix hor iyo gadaal midig iyo bidix kor iyo hoos waa lixda lixda marka magacyadu u- u sameeye fiiri alfawqu wataxtu walaclaa walasfal afarta magacba waa laba meel magacyadooda oo keli ah kor iyo hoosni waa walyamiin washimaal wadaata lyamiin wadaata shimaal iyaguna waa midig iyo bidix oo keli ah yuu afar magac u sameeyey walwaraa'u walamaamu iyagu lafta waa laga badin karaa qaala allahu tacaala وفوق كل ذي علم عليم فوق ظرف لما يكون نسبسا تهي قد جعل ربك تحتك سريا تحت ظرف لما يكون نسبسا تهي والركب أسفل منكم أسفل ظرف لما يكون نسبسا تهي مكان ولبن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين إلى ذات الشمال ظرف لما يكون كلا نسبسين وكان وراءهم ملك وراء ظرف لما يكون نسبسان تحيد وقولي وعكسهن ما تلقى مركي آن وذي عكسهن آن إري ووحو شيء فوق يمين أمام ما يهيد وعكسهن ويري عكسك محد وذي أشرت وحنكو إشارة به هذا إلى الوراء والتحت والشمال كواسا عكسي أهايه وقولي ونحوهن آن إري أشرت به وعن كل إشارة إلى أن الجهات جهوينك وإن كانت ستة لحبها أهاته لكن ألفاظها ألفاظ إلى كثيرة ويبضنتها ويلحق بأسماء الجهات وحهليلي ما وحي أشبهها شبهها من شدة الإبهام قرصومدة حبتني ذهدنا كشبها ومبهم زائدة يقول احتياج أباهشة إلى ما شيء يبين معناها عضياء أباهمتها كعند ولا داء أتاني كلبا أسماء مقادير المساحات وحيابها مساحات مساحات وحال يراهدا وحي لا قدروا ددن تلوابو تاكو وحيابها لو قدرا مساحات يراهدا مساحات مقادير تودي كالفرسخ والميل والبريد الثالث كسد هذا ماكي وهي مسوغا للدلالية من مصدر عامله عامله مصدر كسالة دلالية وغرف المكان ميميا كقولك جلست وان فريستي مجلس زيد زيد مشو فريسين جير فالمجلس مشتق وحلقة كان من الجلوس الذي جلوسك هو أسوى مصدر مصدر لعامله عاملك مصدر وهو جلست ويا عاملك قال الله تعالى وأن كنا نقعد شنو إله كحكايوني نقعد منها مقاعد مقاعد إيه نقعد واسكو عامل دي واسكو مصدر دي عاملك وعمل فليينو ولو قلت هطيئة لو ذهبت مجلس زيد oo dahaba waxa ku nasbisay majlis dahabtu waan tagay majlisa zaydin zayd meeshu fariisanay aw jalastu waan fariistay madhaba amrin lam yasiha asih maayo qiyaas maaha liikhtilaaf masdar ism المكان مكانك اسمي ayaa wuxuu khilaafay masdar aamil aamilkiisa masdarkiisa iskhilaafay marka qiyaas man noqonayo wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والمفعول معه وهو فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه وعن قصو جنة منصوبة الأسماء خاصة مفاعيش شنطة هيت كي أدن بيئيا halka ka bilaabayaa musanifka mafaaciisha kii u dambeeyey waa mafcuulun macahu oo macnihiisa uu yahay agtiisa kii wax lagu sameeyey ficliga markii la sameynayay ayuu musaaxib la ahaa meeshuu joogay ficliga waxa ka sameeyo ama yuusan ka samaynayn haddaba mafcuulun macahu shan sharti buu leeyahay ismiga mafcuulun maa macahu nimo lagu nasbinayo shan sharti ayuu leeyahay أولا اسم صريح وإنه يهي وهو إنه الضبردعة waawda musaaxabo waa inay faa'iideysaa maciya waa inay faa'iideysaa jumlo waa in lagala hormaraa jumladaasi ficli waa inuu ku jiro ama ismi ficli xuruuftii iyo macnihii wata waa inuu ku jiro shantaa shardi ayaa la shardi awalan ismi sariixa waa inuu yahay haaniyan waaw waa in lagala hormaraa haalian wawda musaaxabo waa inay tustaa raabican wawda jumlo waa inay ka hormartaa khaamisan jumladaasi ficli waa inuu ku jiraa ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wataa waa inuu ku jiraa sida ismi faacil iyo awsaaftii shantaa shardi marka la helo ismiga wawda daba yaallo mafcuulun macahu ayaa lagu nasbini nasbaha la nasbinayaana ma waajibba ma jaa'isba shan xaal uu yeelan doonaa walmafcuulu macahu weeye wahuwa mafcuulu macahu fadlatun dheeri weeye bacda waawin wow gadaasheeda ayuuna ku sugan yahay wowda oo uriidda loola jeeda bihaa wowda atansiisu ku caddaan cala almaciyati macnimo waa inuu ku cad yahay masbuuqati wowda oo masbuuqati lagala hormaray bificlin ficli waa in lagala hormaraa oo maa shay waa in lagala hormaraa fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay xuruufuhu ficli xuruuftiisa iyo wa macnaahu ficli macnihi wadaalika kasirtu waan socday wanniila toga miciisa ayaan socday wa anaa aniga saa'irun waan soconayaa wanniila toga niil miciisaan soconi shuruudii bal u fiirso wanniila weeye mafcuulun macahu waa ismi sariixa niil wow baa ka horraysa wowda musaaxabay ku caddahay oo markii aan socday agtayda waxaa ku yaallay niil waadiga la yidhaahdo weeye macnihii wowda waxaa ka horreeyaa jumla horta wowda musaaxaba wowda jumla ka horreeyaa sirtu wey jumladaana ficli baa ku dhex jira oo ficliga saara ah wa ana saa'irun wanniila na waa la mid anniila ismi sariixa weeye wow ayaa lagala hormaray musaaxabay ku caddahay wowda jumla ka horraysa mubtada iyo khabar iska saaran jumlada ficli kuma jiro laakiin ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wataa ku jiraayo saa'ir ismiga faacil kharaja waxaa ku baxay bidikri lismi alficlu ayaa baxay ficligii almansuubu bacda alwowi wow gadaasheeda la nasbiyey fii qowlika lagu nasbiyey laa ta'kul isamaka wa tashraba ismi sariixa ayaa nidhi haddaba ismigaa wowda ficligaa wowda daba yaallo isla markaana la nasbiyey mafcuulu macahu la dhihi maayo fa innahu ficligani calaa macna aljamci jamc macnihii ayuu qabaa ay laa tafcal haada maca ficlika haada bay ka dhigan tahay walaa yusamaa mafcuulan macahuna lagu magacaabi maayo likownihi ahaanshihii laysa isman ismi uusan ahayn waljumlatu jumladii alxaaliyatu xaaliyada ahayda way baxday jumladii xaalada dhacday fii naxwi jaءa zaydun wlxaal ashamsu aalicatun qoraxda ay soo bixi fainahu jumlada wain kaana macnaa haba noqdo calaa qowlika jaءa zaydun maca طuluuci الshamsiye ilaa ana dalika laysa bismin ismi ma aha walaakinahu jumlatun wey wakharaja bidikri اlfadlati waxaa ku baxay maa wixii bacda alwowi wow gadaashii ku sugnaaday fii naxwi ishtaraka zaydun wacamr wowda xarfulcadaf weeye ee ma aha musaaxaba ma tusayso ishtaraka zaydun wa camrun ayaa fadladii ku baxay ku baxay waayo fadla maahe waa cumda faacilku ku cadfan yahay fainahu cumdatun weeye lianna alficla laa yastaqnii ka maarmi maayo canhu wowda waxa ka dambeeya kama maarmayo laa yuqaalu lama dhihi karo ishtaraka zaydun lianna alishtiraaka wadaagsiga laa yata-ataa kama suuroobo ilaa bayna hanayni laba dhexdooda mooye wabidikri lwaawina waxaa ku baxay maa wixii bacda maca maca lafteedaba haddii la daba dhigada mafcuulu macahu ma aha fii naxwi jaa'anii zaydun maca camrin wamaa bacda albaai ba gadaa ba oo bimacnaa maca ah gadaasheeda wixii ku suganna wuu baxay fii naxwi bictuka waan kaa iibiyey addaara gurigaan kaa iibiyey biahaahihaa maca ahaahihaa alaabteeda maceedan kaa iibiyey taana waa baxday wa biiraadati tansiisi ku caddaan cala almaciyati waa inay ku caddahayda waxaa baxay naxwu jaaa zaydun wa camrun wowlcadafka musaaxabana wuu faa'iideyn karayaa hayru musaaxabana waa faa'iideyn karaya kuma cadda musaaxabo oo waxaa dhici karta jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar way wada socdeen ama mid baa soo horreeyey labada waa dhici karta nasku ma aha marka musaaxabadii idaa uriida marka loo jeedo mujarad alcafi mujarad alcadfi marka loo jeedo wa qowlii masbuuqatan an ire ilaa aakhirihi jumlo waa in lagala hormariyo bayaanun caddayn weeye lishardi lmafcuuli macahu la caddaynayo wahuwa mafcuulu macahu shardigii annahu shaaniga wuxuu yahay laabuddo maana la maarmaan ma jiro an yakuuna mafcuulu macahu inuu yahay masbuuqan mid lagala hormaray bificlin ow bimaa shay fiihi dhexdii uu ku sugan yahay macna alficli wa xuruufihi macna alficli ficli macnihii iyo wa xuruufuhu falow kan hore ka qowlika sirtu wanniila wa qowlihi tacaala faajmicuu adkeeya amrakum taladiinna adkeeya wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum shurakadiinna maceedana taladiinna go-aan adag ka gaara oo wa shurakaa'akum mafcuul macahu wey wahaani ka qowlika ana anigu saa'irun waan soconayaa waa niila walaa yajuusu ma bannaana annasbu nasbo ma bannaana fii naxwi qowlihim kullu rajulin wadiicatuhu wowda musaaxabo way tusi laakiin jumla lagalama horumarin kullu rajulin mubtada keliyaaba lagala hormarin marka ma bannaana in la nasbiyo khilaafan lisaymariyi saymari ayaan khilaafaynaa liannaka adiga laa tadkuru sheegi maysid ficlan ama laa tadku lam tadkur inuu yidhahda ahayd ma aadan sheegin ficlan walaa maa shayna fiihi dhexdiisa macna alficli ficli macnihii u wato na lagalama hormarin ficli lagalama hormarin ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wataana lagala hormarin wakadalika waxaa kaa hore xaaluu la mid yahay laa yajuusu ma banaana haadaa kani laka adiga ayuu kuu sugnaaday wa abaaka maca abaaka maca abiika aabbaha mici ayuu kuu sugnaanana ma banaana jumlo waa lagala hormaray wowda oo haadaa laka waa mubtadaya khabar jumladaasina waxaa ku sugan ismi macna alficli wata oo haadaa ismu ishaaraha macna alficli buu waataayo ushiiru buu la macno yahay laakiin xuruufu lficli ma wato mar xuruufulficli hadduusan wadanin waa abaakada in la nasbiyaa ma banaana binasb lianna isma alishaarati wain kaana haba ahaado fiihi dhexdii mid uu ku sugan yahay macna alficli wahuwa ushiiru weeyaane laakinahu laysa fiihi xuruufuhu ficli xuruuftii kuwa sugnaa وqad yجib النصb kaqowlika laa تnhى can الqabيixi وإtyaanah وminhu qمtu وزayda وmarartu bika وزayda calى naصxi fiihima وyتrajaxu fii naحwi qowlik kun أnta وزayda kaاlأkhi وyضcufu fii naحwi qaama زayd can mafcuul macahu shuruudii shanta ahayd oon u sheegnay marka laga helo ismiga wowda daba yaallaa shan xaalu leeyahay shantaa xaala waxaa weeye ismiga wowda daba yaalla mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa inay waajib tahay in lagu nasbiyo inay raajix tahay nasbo inuusan bannaanayne wowda xarfulcadaf in laga dhigay inay waajib tahay xarfulcadaf in laga dhigay inay raajix tahay mumtanicu lamrayn labada arrinba inay mamnuuc yihiin shantaa xaalu leeyahay shantii xaala qaar ka miduu ishaaray sibuuna isgu yardaray mafcuulu macahu in lagu nasbiyo waxay waajibi mafcuulu macahu in lagu nasbiyo waxay waajibi ficligan meesha yaallo ilaa ficli waa in lagala hormaray ahayd ficligan meesha yaallo ismiga wowda wowda ismiga ka horeeya iyo ismiga ka dambeeya haddayan wada samaynin oo mushtarak ayan ku ahayn cadaf ma banaanay mafcuul macahu in lagu nasbiyaa waajiba miaal sirtu wanniila wey sirtu ficligan saare ahee socodka ah wowda waxaa ka horeeya ta'da weeye iyo ismiga ka dambeeya niila ma ayan wada samaynin oo niil muusa soconina waa togaa jeexana meesha ku dhegan haddii la cadfana wuxuu faa'iideyn lahaa ani iyo togiyaa wada soconay togana ma socdo mar haddii ficliga mushtarak usan ahayn ee aan la wada samaynin ismiga wowda ka dambeeyaa in la nasbiyo mafcuul macahu lagu nasbiya waajiba waayahay waxaa kaloo mafcuul macahu in lagu nasbiyo waajiba ficliga ajmaca jamaca oo hamze lagu daray hamsatunaqli ajmaca ajmaca mar haddii la yidhaahdo ficliga macnihiisa wuxuu noqonaya arrinka oo go-aan adag laga qaatay ayuu noqoni wax la isku waafaqena wuu noqoni itifaaq ajmaca waa la yidhaahdaa shayga oo go-aan adag iyo casmigana waa la yidhaahdaa laakiin wax la isu keena ajmaca lama yidhaahdo shay haddii la isu keenaya jamaca la isticmaala haddaba ajmaca wowda waxaa ka dambeeya haddii uu daata noqdo ajmaca daata mafcuulu bihi uma qaadan karto mar haddayan u qaadan karin wowda waxa ka dambeeya hadduu daata yahay mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajiba faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum weeye labadaa jeer ismiga wowda ka dambeeya mafcuul macahu in lagu nasbiyaa waajiba ismiga wowda ka dambeeya in la cadfo wuxuu waajibayaa ficligan meesha yaalla laba qof ka yarba hadduusan ka soo fulayn oo ismiga wawda ka dambeeya waxaa u baahan oo aan ka maarmi karin ficliga meesha yaalla in la cafaa waajiba ishtaraka zaydun wa camrun takhaasama zaydun wa camrun isdafa zaydun wa camrun afcaal laba ruux ka yarba aan ka soo fulin ayaa jirta in la cafaa waajibe waayo wowda waxa ka horeeya oo keliya ficliga ma samayn karayo ficliga kama maarmo wowda waxa ka dambeeya in la cadfaa waajiba maradaasina cadafaa waajiba mar nasbaa raajixa musanifka waajibku ku daray laakiin sida raajixa nasbaha waa raajixe waajib ma aha waa goorma ismiga wowda ka horeeyaa damiiru rafca mutasila haddii uu yahay ismiga wowda ka horeeya waa damiiru rafca mutasila ama waa damiiruljar ee damiiru rafca mutasila in wax lagu cadfo bilaa faasil ma fiicna waa laga wanaagsan yahay wayse bannaan tahay sidoo kale damiiruljar in wax lagu cadfo jaarkii haddii aan la soo celinin kii wax jaray haddii aan la soo celinin iyaduna arrin wanaagsan ma aha mar haddii macduufu calayhiga uu yahay damiiru rafca bilaa faasil ama damiiruljar jaarkiina aan la soo celinin wowda waxaa ka dambeeya in la nasbiyo mafcuulu macahu laga dhigaa fiican oo la yidhaahdo qumtu wasaydan oo cadafkay ka fiican tahay waa masalo saddexaad mumtaniculamrayn labadii arrimoo mamnuuca wowda waxaa ka horeeya ismiga ka horeeya iyo ismiga ka dambeeyaa ficligu ma ayan wada samaynin mushtarak maaha ma ayan wadaagin kow musaaxabana macno ay faa'iidayni ma jirto maanta isla saaxibitaan iyo isla socod wax jira ma aha macno laga faa'iidaysan kara ma aha jumladani wowda ismigan ka dambeeya iyo ismiga ka horeeyaana yaana ficliga mushtarakuma ayaan ahayn markaa cadafna ma bannaana mafcuul macahuna ma bannaana sida alhaaniyaatu barazna yowman wazajajna alxawaajiba waalcuyuuna idaa malhaaniyaatu gabdhihii quruxdooda ku kaaftoomna ku kaaftoomay barazana marka ay soo baxaan yowman maalin oo wasajajna ay qaansiyeeyaan alxawaajiba xaajibta ay qaansiyeeyaan intay qorqoraan ay soo godaan walcuyuuna cadaf ma bannaano oo xawaajibta lagu cadfoo la yidhaahdo walcuyuuna indhahana ay qaansiyeeyaan indha see loo qaansiyeynaya wax suuroobay maaha mafcuulu macahuna ma bannaano oo wajajajna alxawaajiba xaajibta ay qaansiyeeyaan walcuyuuna maca alcuyuuni indhaha macooda ay qaansiyeeyaan macno la fahmi kara waa soo bixin maayo walcuyuuna caamil maxduufa in lagu nasbiyaa waajiba marka oo la yidhaahdo wakaxalla alcuyuuna indhahana ay kuuraan waayahay markaana waa mumtanicu lamrayn mafcuulu macahu iyo cadaf midna ma bannaano marada shanaadee u dambaysaa waa cadafkiioo raajixa intaa wixii aan ahayn cadafkaa raajixa ilaa isagaa asal ahay intaas shantaa masale ayaa suurowda shantaasuu bacdi ka sheegay waxoogaana wuu isku yardaray waqad yajibu inuu waajibaa suurowdaa an nasbu nasbin mafcuulu macahu lagu nasbiyo ka qowlika laa tanha ha reebin can ilqabiixi waxaa xun dadka ha ka reebin wa ityaanahu maca ityaanihi adiga oo la imaanayo xagga macnaha ayuu ka fasahaadayaa cadafka waayo haddii lacafo wuxuu noqonayaa shay xun dadka ha ka reebin in lala imaadana ha ka reebin buu noqonay baatil weeye sidaasi ujeeddadana waxa weeyaan waxun adigoo dadka ka reebaya adiga hala imaanin wixii xunaa ayaan dadka waxaa joojiyaan leh anna waan samaynayaa taas way waxa la diidan yahay wa minhu waxaa ka mid ah qumtu wasaydan nasbihii raajix ahaa ayuu nasbe waajibay ku daray laakiin cala ikhtilaafin buu ku sheegay qumtu waan istaagay wasayda zayd maci wamarartu waan soo maray bika adigaan ku soo maray damiiruljar mutas damiiruljar ayaa wax lagu cadfayaa jaarkiina lama soo celinin nasbaha waajibuu ku wadaa isagu laakiin waa raajix marartu waan soo maray bika adiga wasaydan zayd maciisa ayaan ku soo maray wazaydin in la yidhaahdo la cadfo ma bannaano ku wadaa laakiin bacdu naxwiyiin oo ibnu maalik uu ka mid yahay way banaynayaan oo jaa'isa ka dhig wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laazima laazim ma huu leeyahay ibnu maalik cala alasaxi fiihima labada miaaloo dambe dhexdooda wayatarajaxu nasbihii ayaa raajix noqonay fii naxwi qowlika kun anta wasaydan kalakhi kun ahow anta adiga waxaad ahaataa wasaydan maca zaydi zayd micii kalakhi walaalni maxaa rajaxaya yani wuxuu ku wadaa kun ficlu amr weeye cidda aan amri haysa waa mukhaadabka cidda aan mukhaadabka ahaynna inaad amarto uma jeedid waxaa kale ficlu amar calaa siiqatihi ah ismi daahiri ma rafciyo mar hadduusan ismi daahiri rafcin karin ilaa damiir buu rafci ismi daahiri ma rafcin karo ficlu amar calaa siiqatihi ah zayd haddii la cadfo waxaa ka dhalani ficlu amar damiir lagu rafciyey taana ma suuroobayso ficli kale in loo qadaro iyo waxyaaba sidaasi ayuu noqon lahaa ficli kale intii la qadari lahaa in la nasbiyaa raajia kun anta wazaydan kala wayadcufu nasbihi daciifi fii naxwi qaama zaydun wacamru in la cadfo iyo in la nasbiyo in la cadfo ayaa raajixa waayo cadafka asala wax dhanka kale xoojiyana lama hayo lilismi alwaaqici bacda alwowwi wow gadaasheeda ismiga dhacay ayuu u sugnaaday wowdii almasbuuqati bificlin ow maa fii macnaahu xaalaatun xaalooyin ixdaaha xaalooyinka mid ka mid a an yajiba waa inuu waajibaa nasbuhu nasbintiisa cala almafcuuliyati lagu nasbiyo wadaalika in kaana alcadfu cadafka haddii uu yahay weeye mumtanican mid reebtoon muxuu la reebtoon yahay limaanicin macnawiyin maanic xagga macnaha ow sanaaciyin ama maanic xagga sancada sanaaci wuxuu u jeedaa maanic qawaacidda naxwiyadaa macnawina wuxuu ujeedaa macnuhuusan ku ansaxaynin laa tanhaa cani lqabiixi wa ityaanihidi oo kale waay in la cadfo dee macno ahaan iyo sharci ahaan ayuusan u bannaanayn waayo waxun dadka ha ka reebin in lala imaadana dadka ha ka reebin buu noqona baatil weeye macno ahaan ayuu baatil u yahay sanaacina wuxuu u wadaa icraab ahaan ayuu iyo qawaacida naxwo ahaan ayuusan u bannaanayn falawalu kan hore ka qowlika laa tanhaa cani alqabiixi wa ityaanahu wadalika lianna almacnaa waxa weeye laa tanhaa hala imaanay cani alqabiixi wa can ityaanihi buu noqonayaa haddii la cadfo wa haadaa hadalkaana tanaaqudun sharci ka hortag weeye sharcigoo la burinayo wey wahaani ka labaadna ka qowlika qumtu wazaydan icraab ahaan ayuusan ku bannaaneen cinda qowmi naxwiyiinta qaar ka mida ayaan ogoleen damiiru rafca mutasil bilaa faasil in la cadfo laakiin waa daciif waase la cadfi karayaa ibnu maalika sida ayuu leeyahay wamarartu bika wazaydan ama alawalu kan hore faliannahu awelka falinahu shaniga wuxuu yahay laa yajuuzu ma banaana alcadfu cadf cala damiiri marfuuci damiir marfuuci wax lagu cadfo almutasili ilaa bacda tawkiidi inta la adkeeyey kadib mooye bidamiirin munfasilin damiir munfasil lagu adkeeyey damiir munfasil keli ma ahay wax un in lagu fasliyaa la doonaya ka qowlihi tacaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum oo antum taasaa lagu fasliyey wa ama aani kan labaad falinahu shanigaa wuxuu yahay laa yajuuzu ma banaana alcadfu cadf cala damiiri makfuudi damiir la khafdiya in wax lagu cadfo ilaa biicaadati khaafid ka qowlihi wa calayha wa cala lfulki la yidhaahdo wa min anaxwiyiina waxaa ka mid a man qolo lam yashtarid aan sharinaynin fi lmas'alatayni labada mas'alaba shaya waxba aan sharinayn facalaa qowlihi qoladaa luqadooda haddii aan ku soconno yajuuzu lcadfu cadf ayaa bannaan walihaada sidaa darteed aan qultu waxaan edhe cala alasaxi fiihima maanigii raaciyey waani ka labaad an yatarajaxa almafcuulu mafcuul macahu in lagu nasbiya inay raajix tahay cala alcadfi ay ka rajaxan tahay wadaalika naxwu qowlika kun anta wazaydan kalakhi wadaalika rajaxnidaasina xaasilun waxay ku dhici liannaka adiga low cadafta haddii aad cadafto zaydan cala damiiri fii kun ku sugan lazima waxaa laazimaya an yakuuna zaydun zayd inuu noqdo ma'muuran mid la amrayo wa anta adigana laa turiidu uma jeedid an ta'murahu zayd inaad amarto wainamaa turiidu waxaad u jeedaa an ta'mura mukhaadaba karkar aad la hadli un inaad amarto bian yakuuna inuu noqdo aad amraysa kalakhi walaal qaala shaacir wuxuu yidhi fakunuu antum wa banii abiikum makaana alkulyatayni min altixaali fakunuu ahaada niman yahowni antum idinka wa banii abiikum maca banii abiikum aabbihiinna wiilashi macooda waxaad noqotaan makaana alkulyatayni labada kili meeshoodoo kale kuwa ku sugan min aطixaali beeryarta xaggeedana uga makaan yacnii beeryarta iyo kelyaha siday isugu dhow yihiin idinka iyo ilmo adeeradiinna isugu dhowaadoo saaxiib u noqda intaas u jeedaa fakunuu ahaada antum idinka wa banii abiikum maca banii abiikum aabbihiinna wiilashooda macooda waxaad noqotaan makaana alkulyatayni labada keli meeshooda oo kale kuwa ku sugan min aطixaali beeryarta xaggeedana uga makaan maxalushaahidka waxa weeyaan kunuu mukhaadabiintu amraya wa baniina ooda wolmacyo weeyaanoo wuxuu ku nasbiyey mafcuulu macahunnima waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiili miisaalintayda bikun anta wazaydan kalakhi aan idhi anna maa bacda almafcuuli macahu yakuunu calaa xasabi ma qablahu faqad ana maa bacda mafcuulu yani wuxuu u jeedaa kun hal qofaan la amriye soo maaha kaanada ismigeedii waa damiir waajibulistitaara khabarkiina waa kal akhi jaara majhuul akhan la ifraadiyo mufradka laga dhigay kun ismigeedaa la waafajinhay saxiix wazaydanta lagu soo wazaydatan mafcuulu macahuga lagu nasbiyey ismigan wasaydan ahe mansuubka ahe mafcuulu macahu lagu nasbiyey shaqo kuma laha khabarkan kal akhi ah oo isagu la waafajin maayo ismigii hore iyo wasaydan inta la isku daro taniya laga dhigo kal akhaweyni in la yidhaahdo la taniyeeyo ma suroobayso saasuu ujeedaa hadduu cadfanaan lahaa waa la taniyan lahaa kun anta wazaydun haddii la dhihi lahaa kal akhaweyni baa la dhihi lahaa waayo ismiga iyo macduufkiisii buu ahaan lahaayo labadoo iswadatuu khabar u ahaan jiray waagii hore in la waafajiyaana waajib noqon lahayd amaa mafcuulu macahuga ismiga ka dambeeyee kal akhida ah in la waafajiyaa shaqo kuma le asagu ee ismigii ka horreeyey oo keliya la waafajinay intaasu badan waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiili miaalintayda bikun anta wasaydan kalakhi aan idhi ana maa bacda almafcuuli macahu mafcuulu macahu waxa ka dambeeyo kal akhidii weeye yakuunu wuxuu ahaanay calaa xasabi ma shay qadarkii qablahu mafcuulu macahuga ka horreeyey faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa wowda wixii ka horreeyey iyo wow mafcuulu macahugiiba isla socda ma noqonayaan wailaa laqultu waxaan dhihi lahaa kala akhaweyni haada huwa asaxiix madhabka saxiixa kaasa wa min manduul waxaa ka mid ah nasa caddeeye calayhi sidaa aan sheegay ibnu kaysan ayaa ka mid ah waasamaacu maqalka iyo walqiyaasu qiyaaska yaqtadiyaani waxay keenayaan hi sidaa aan sheegayo wa can ilakhfashi akhfash waxaa laga sheegay ijaazatu mutaabaqatihimaa ismiga wowda ka horreeya iyo kan ka dambeeya labadaba in la mutaabaqeeyo bannaanideeda qiyaasan calaa cadfi cadafka iyadoo looga qiyaasanayo walaysa zacmigaana bilqawiyi mid xoog badan ma aha waaalidatu xaalada saddexaad an yatarajaxa alcadfu cadafki waa inuu rajaxnaado wayadcufa uu daciifo almafcuulu macahu uu daciifo wadaalika daciifidaasina idaa waktigii weeye amkana uu suuroobo alcadfu cadaf marka uu suuroobo bigayri dacfin dacfi la'aantiina cadafka uu suuroobo fi lafdi dacfiga oo fi lafdi ku sugan walaa dacfin fi lmacnaa naxu qaama zaydun wacamrun lianna alcadfa huwa alaslu cadafka ayaa asala walaa mudcifa wax daciifiyaa lahu cadafka daciifiyaana ma jiro oo fayatarajaxu markaa nasbaha raajix noqon lahaa wallahu aclam wsal allah wsala wbaarak cala nabiyina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الحال هو وصف فضلة باب الحال حال أي باب أي هو حال وصف وصف وي وصف وفضلة ديريا ويقع دعي في جواب كيف كيف جواب كذا يدعي كضربت وانقرعي الفستان ينقرعي مكتوفا حال يهي مذا قرب حري منصوبات الأصباء ينكسو جرني مفاعيشي أيو كسو بحي منصوبات كلا أيو دوني إنو كهضلو حالية تمييزي استثنى حالة أيو تلمامي مصنف كوحنا كو تلمامي حالة أول وصف إني تهي isla markaana mansuub ay tahay fadlana ay tahay kayfana ay jawaab u dhici xaaladu wasfi bay noqotaa jaamid haalib ma aha inay ku timaaddo haddii ay ku timaadona mushtaq ayaa lagu awilaya isla markaana fadlo weeyaan fadlana waxaa loo jeedaa jumlada labadeeda juz ka mid ma aha fadlo iyo bacda tamaamilkalaam ayaa isku macna waxaan u jeedaa ha bacda tamaamilkalaam iyo fadlo waxaa loola jeedaa isku mid ah waxaa loo jeedaa jumlada labada juz ee muhimka ah oo jumladu hadday ismiye tahayna mubtadaha iyo khabarka xaalo ka mid ma aha haddii ay ficliye tahayna ficliga iyo faacilka ka mid ma noqoto ee looma jeedo fadlo weeye ama bacda tamaamilkalaam ayay timaadaa loolama jeedo kalaamkaa ka maarmi karaya waayo waxaa suurowdaa xaalada fii bacdi axyaan kalaamka inuusan ka maarmin macnaha kalaamka looga jeedaana xaaladaba ay maqsuud tahay waayahay fadlo weeye kayfay jawaab u noqoni wuxuu u jeedaa qaab ama hay-a la garan waaye ayay ayuu wasfigaa fasiraya waana xaalada mu'asisada loo yaqaano ama mubayinada xaalada macno kale keeni wey xaalo mu-akida la yidhaahda ay jirtaa xaalada mu-akida marka ay tahay kayfe jawaab uma noqon karto waayo hay-a la garan waayo fasiri haysaan jirin keliya caamilkay tawkiidinhays ama saaxibkay tawkiidinhays ama madmuunuljumla ay tawkiidinhays saddexdaa mid bay tawkiidisaaye ee xaalada kayfe jawaab u noqon kartaa waa xaalada mu'asisada ah ee macna zaa'id ee keeni waxyaabahaas usoo wadaa baabulxaali huwa xaal wasfun wasfi weeye wasfiga oo fadratun dheeriya wasfiga oo yaqacu dhacaya fii jawaabi kayfa ka darabtu lista tuugi waan garaacay maktuufan xaaluu yahay mid la garba xiray lama intahaa markii uu dhammaaday alkalaamu ka hadal cala almafcuulaati mafaaciishii laga hadlo sharactu waxaan gudagelay filkalaamay ka hadal calaa baqiyati lmansuubaati mansuubaadka inta soo hadhay aan ka hadlo fa minhaa mansuubaadkii ayuu ka mid yahay alxaalu xaal wa huwa xaal cibaaratu mucabarun bihi mid laga cibaareeyo weeye camaa shay ijtamaca ay ku kulantay fiihi dhexdiisa alaaatu shuruudin saddex shardi axaduhaa saddexdaa mid ka mid ah an yakuuna waa inuu yahay wasfan wasfi waa inuu yahay wahaani an yakuuna waa inuu yahay fadlatan dheeri wahaaliu ka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay saalixan mid usuubanaya lilwuquuci dhicitaan fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeeda uu dhaco wadaalika xaalkaana ka qowlika hadalkaaga oo kale weeye darabtu waan garaacay allisa tuugii maktuufan xaal u yahay mid la garba xiray ayaan garaacay lisa lusa labada waa ismacno fa in qulta haddii aad tiro yaridu waxaa soo aroori calaa dikri lwasfi wasfi baad sheegtaye wasfinimada sheegiddeeda waxaa ku soo aroori naxwu qowlihi tacaala fanfiruu hubaatin fanfiruu baxa hubaatin xaal aad kooxa kooxa tihiin hubaat waa ismi jaamide islamarkaana waa xaalo fa ina hubaat lafdigaa xaalun weeye walaysa biwasfin wasfina ma aha wa calaa dikri lfadlati fadlo sheegiddeedana waxaa ku soo aroori naxwu qowlihi tacaala walaa tamshi fi lardi maraxan laa tamshi ha soconin fi lardi dhulka dhexdii maraxan xaal aad farax kibri oo marax kalaamka kama maarmayo waayo maraxan haddii aan kalaamka la raacininoo laa tamshi fi lardi la yidhaahdo dhulka ha soconin buu noqona dhulka ha ku soconin macno muraadina ma aha wa qowli shaaciri gabayaa hadalkiina wuu soo aroori laysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almaytu mayitu laxyaay inama almaytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliilu rajaay laysa ma aha man ruux maata dhintay oo fastaraaxa raaxaystay bimaytin mayd ma aha kaa inama almaytu maydku man axad weeye inama almaytu maydka mayitulaxyaa'i kuwa nool dhimashadooda weeye inama almaytu maydka man axad weeye yaciishu noolaanaya ka'iiban xaaluu yahay mid murugaysan kaasifan uu madow yahay baaluhu qalbigii qaliila rajaa'i rajihiisana uu yaryahay jaahili weeye ninkani wuxuu leeyahay ruuxii inta la dilo ama si aad ruuxii caadi isaga dhinto meyd ma aha ruuxii inta la dilo loo soo aarana meyd ma aha ee waxaa meyda ruux inta uu dhintay aan loo aarin haddii aan loo aarinha kii noolaaye kaa walaalkii ahaaye ka haray isagoo murugaysanuu nool yahay kaa waxbana kuma noole kaasaa meyd quban ah saasuu u jeedaa laysa ma aha man ruux maata dhintay oo fastaraaxa raaxaystay bimaytin meyd ma aha inama almaytu maydka mayitulaxyaa'i kuwa nool dhimashadooda wey kuwa nool dhimashadooda muxuu ujeedaa isagaa fasiray inama almaytu maydka man axad weeye yaciishu noolaanaya ka'iiman xaaluu yahay mid murugaysan kaasifan uu madow yahay baaluhu qalbigiisa qaliila rajaa'i rajihiisana uu yaryahay maxalu shaahidka waxa weeye laysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almaytu mayitulaxyaa'i beydka hore shaahidkuwa sugna beydka dambuu shaahid ku sugan yahay inama almaytu man yaciishu ka'iiban inama almaytu maydka man axad weeye yaciishu noolaanaya ka'iiban xaaluu yahay mid murugeysan ka'iiban xaalo weeye kalaamkana kama maarmayo waayo haddii aan ka'iiban lagu darin wuxuu noqonayaa maydka waa ruuxa nool ruux noolaa meyda taasna macnaha maqsuude maaha fa inahu shacdigaa wuxuu yahay low usqita haddii la rido maraxan iyo wa ka'iiban haddii la rido fasada lmacnaa macnaha fasahaadi fayaqulu markaa waxaa buray kownulxaali xaal ahaanshihii fadlatan uu noqday wa calaa dikri lmarfuuci ee wa calaa dikri lwuquuci dhicitaan fii jawaabi kayfa u dhacana sheegitaankeedii waxaa ku baxay naxwu qowlihi tacaala walaa tachow fi lardi mufsidiin walaa tachow ha fasahaadinina fi lardi dhulka ha fasahaadinina mufsidiina xalaatiin kuuba xusaadinay oo mufsidiina xaalo weeye waxayna tawkiidina istacafow waa isku macna lafdigay ku kala bedelan yihiin wacaamilulxaali bihaa qad ukida fii naxwi laa tacsa fi lardi mufsidan xaalada caamilkeeda xaalada tawkiidin karta sidaa aayaddan oo kale waayahay mufsidiinada kayfa jawaab uma noqon karto oo lama dhihi karo laa tacsaw fi lardi dhulka fasahaadinina kayfa yufsiduuna sidee u fasahaadinayaan mufsidiin waxma faa'iideyn qultu waxaan leeyahay hubaatin haddii aad bushigaa keento lafdiga hubaatin ah fanfiruu hubaatin ayadi fii macnaa mutafariqiina mutafariqiina macnaheeday wadataa oo fahuwa qultu waxaan leeyahay hubaatin lafdiga hubaada fii macnaa mutafariqiina mutafariqiina macnaheeday ku sugnaatay oo fahuwa hubaad wasfun wasf weeye taqdiiran xagga qadariday wasfi ku tahay walmuraadu ujeeddada bilfadlatina waxaa looga jeedaa maa shay yaqacu dhici kara bacda tamaami ljumlati maa shay yaqacu dhacay bacda tamaami ljumlati jumlada markay dhammaystirmatay wixii dhacaa loo jeedaa laa maa shay looma jeedo yasixu listiqnaau kaaftoon canhu xaggiisa laga kaafto muu asaxayo walxaddu xadda almadkuuru la soo sheegayna lilxaali xaalu u sugnaaday xaalada almubayinati macna caddaynayso mubayine iyo mu'asiso waa isku macno lalmu'akidati xaalada mu'akidada aha loolama jeedo washarulxaali xaal shardigii an takuuna waa inay noqotaa nakirata nakira waa inay xaalada noqotaa fain jaaءat haddii ay ku timaado washarduhaa miya wa sharduhaa xaalo shardigeeda atankiiru nakiranimo weeye xaalada waxaa shardi a nakira inay noqoto yacni macrifo xaalama ku imaan kartaa way ku imaan karta lakiin nakiraa lagu awili xaaladu waa inay nakira noqotaa asal ahaan macrifo haddii ay ku timaadana nakira lagu awili intaasuu wadaa wa sharulxaal wa sharuhaa xaalada shardigeeda atankiiru nakireen wey wa sharulxaali sharulxaali xaala shardigeeda an takuuna waa inay noqotaa nakirata nakira waa inay noqotaa fain jaaءat haddii ay ku timaado bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeeda haddii ay ku timaado wajaba waxaa waajibihi ta'wiiluhaa ku-awilideeda binakirati nakira lagu awilo wadalika ka qowlihim hadalkoodii weeye ay yidhaahdeen udkhuluu galaay alawala alawala falawala xaal aad kala horaysaan alawala falawala waa xaalo waana macrifa nakira lagu awili wa arsalahaa alciraaka arsala wuu sii daayahaa geeli alciraaka xaal ay tahay mid isciriri wa arsalahaa alciraaka walam yadudha walam yashfaqa calaa naqsi dikhaali wa beytu shaacir waarsalaha wuu soo daayey alciraaka geelibu geeli buu soo daayey alciraaka xaalay tahay mid isciriri oo darka isku cihiri walam yadudhaa ma kala horin walam yashfaq uma naxariisanin calaa naqsi dikhaali isla gedida margashadeeda uma naxariisanin maxalushaahidka waxa weeyaan alciraaka xaalo weeyaane xaal ay tahay mid isciriri wey isla markaana macrifo weeyaan oo alayaa lagu macrifeeyey waarsalaha alciraaka wa qiraa'ati bacdihim iyo qaarkooda akrintii layakrujanna alacazu minha aladal layukhrijanna alacazu qirada mashhuurka ah yukhrijanna faacilkeeda alcazu weeye aladallana wa mafcuulun bih macnihiina wuxuu noqonay layukhrijanna walla wuu bixin alcazu kan casiiska ah aladalla kan dulliga badan ayuu ka bixin layakrujanna haddii la akriyo ficliga laazim weeye alcazu waa faacilkiis aladallana xaalay noqonay oo wuxuu noqonay layakrujanna walla wuu bixi minhaa madiine xaggeeda ayuu ka bixi alacazu kan casiiska ah kan madiine sharafta ku leh nabigu u jeedaa munaafiqii wey waxa sidan aladalla xaaluu yahay mid dullaysan ayuu bixi bifadxi ilyaai wa dami ra wa haadihi lmawaadicu mawaadicdan iyo wanaxwuha mukharajatun waxaa lagu awilay calaa ziyaadati alalifi wallaami alifta iyo laamta zaa'idnimadoodaa lagu awili waa ka qowlihim hadalkoodii weeye ay yidhaahdeen ijtahiid niyohowna ijtihaad waxdaka xaalaad keligaa tahay waxda kaafka loo idaafeeyaa macrifeeyey oo macrifo weeye nakiraa lagu awiliyo munfaridan ayaa lagu awili wa hadaa mu'awalun waxaa lagu awili bimaa shay laa idaafata fiihi wa taqdiiru ijtahiid munfaridan wa shardu saaxibihaa xaalada saaxibkeeda shardigii atacrifu macrifanimo wey aw itakhsiisu khaasnimo wey aw itacmiimu caamnimo wey aw itakyiiru dibdhig wey naxwu khushacan absaaruhum yakrujuuna fii arbacati ayaamin sawaan lisaa'iliina wamaa ahlakna min qaryatin ilaa lahaa mundiruun liman yatamu xisha alalu xaalada saaxibkeeda waa inuu macrifo noqdaa xaalada waa inay nakiro noqotaa saaxibkeedana macrifo waa inuu noqdaa waayahay sidanaba xaalada iyo nactigaa isu dhow way isshabahaan way isu yardhow yihiin macno ahaana waa kala bedelan yihiin oo waxaa la yidhaahdaa xaalada sifatun lisaaxibiha qaydun licaamiliha sidanaba xaalada saaxiibkeeda sifo iyo tilmaam bay u tahay caamilkeedana qayd bay u tahay oo ilaaqu mudlaqa ahaa ayay ka bixinayo xaalad gaar ahaaneed ayay ku qaydi oo miaal jaaa zaydun haddii la yidhaahdo jaaa ficligaan maadi jaanib wuu ka qaydan yahay oo imaatinka waxaa sameeye zayd weeye cid kale ma aha jaanibna waa mulaqo wuu ka idlaaqan yahay oo zayd markuu imaanaya qaabkay ku yimid ma sheeganaan oo waxaa suuroobi kartaa soo waxsaana soo lugaynayo si kastu yaa ka suuroobi karta xaalad marka la raayo caamilkii waa la qaydayaa oo marka la yidhaahdo raakiban hee caamilkii jaa ahaa wuxuu ku qaydnaay zayd imaatinkiisa wax saarnibay ku qaydnayd ee muusa lugeynayn xaaladu sidaasay caamilkeeda qayd ugu tahay saaxiibkeedana tilmaam bay u tahay oo nacti ahaan bay u tahay oo zaydka yimid waa kii wax saarnaa ahaan weeye macnihi haddaba saaxiibka maadaam nactina ma aha saaxiib nactiga mancuudkiisa macrifanimada iyo nakiranimadu ka raaca si xaalada iyo nactiga loo kala saaro maadaama xaalada nakira waxaan ahayn ayan noqonaynin saaxibku waa inuu macrifo noqdaa ilaa nacti iyo mancuud macrifanimo iyo nakiranimo iskuma garabmari karayaan saaxibkoo macrifo noqday xaaladu xaaladiina ay nakiro tahay nacti looma tuhmi karayo loomana malaynayo oo darabtu zaydan qaa'iman qaa'imantaa xaalay ku caddahay maxaa dhahay waa zaydan wuu nasbisan yahay waa si macrifa qaa'iman nasbaha zaydkama uusan raacinee xaaluu sidiisa u yahay oo sidiisuu mansuub isaga yahay waana xaalu ma aha nacti haddiise darabtu rajulan qaa'iman la dhihi lahaa ama darabtu zaydan alqaa'ima dee nacti bay noqon lahaydoo xaalada iyo nactiga lama kala garteen si loo kala garto xaaladu waa inay nakiro noqotaa saaxibkeedana waa inuu macrifo noqdaa hadduu macrifo noqon waayo oo saaxibka nakiro uu noqdo musawiq waa inuu helaa xaalada saaxiibkeedii waa inuu macrifo noqdaa asal ahaan hadduu noqon waayo nakiro musawiq haysataa waa inuu noqdaa musawiqana afar shay baa noqonaya saaxibulxaal nakiranimo waxaa u cunansiiyaa afar arrimood afartaa arrimood waxaa weeye afar arrimood ayaa u cunansiiya afarta arrimoodna waxaa wey kow saaxibul xaalka nafyi ama shibu nafyi inuu dhex dhaco labo saaxibul xaalka in la nactiyeeyo saddex saaxibul xaalka in la idaabeeyo afar xaalada iyo saaxibkeeda saaxibka inuu dambeeyo xaaladu ay hormarto ilaa asal ahaan xaalada inay dambaysay ahayd xaalada inay hormarto saaxibkiina uu dibdhaco afartaasaa musawiq u noqon karaya afartaa aan ku celiyo xaaladu saaxibkeeda waa inuu macrifo noqdaa ama nakiro musawiq haysat musawiqna waxaa noqonayaa afar arrimood midu nakiro inay saaxibulxaal noqoto afar arrimood ayaa u cunansiiya nakiradu waa inay dhexdhacdaa nafyi ama shibhu nafyi waa kow nakirada in la nactiyeeyo oo inta aan la xaalaynin aan la nactiyeeyey waa labo nakirada in la idaafeeyo waa saddex xaalada iyo saaxibkeedii saaxibkii nakirada ahaa iyo xaaladu saaxibka waa inuu dambeeya xaaladana ay horaysaa afartaa arrimood ayaa musawiq noqonaya afartaa musawiq buu sheegay lakiin isaga wuxuu ku soo gaabiyey saaxibulxaalka wuxuu nakiro noqon karaa oo keliya tacmiim ama takhsiis mid un haddii loo qasto saaxibulxaalka haddii la khasiso ama caamnimoba looga jeedo caamnimo haddii looga jeedo waa hadduu nafyi dhex dhaco annakiratu fii siyaaqi nafyi walistifhaami wannahyi tufiidu alcumuum wax la yidhahdaa jira mutafaqna maaha ilaa masaa'il khaasa mooye yacni nakira nafyi haddii ay dhex dhacdo iyo wax lamid ah khalaas caamnimay faa'iidaysaa sida raajixa ah qaraafiyaa diidan waa yahay caamnimo sidaa inay u faa'iidayso iyo in takhsiis ay faa'iidayso oo saaxibulxaalkii nakirada ahaa waa la nactiyeey oo nacti baa lagu khasisay ama waa la idaafeeyo idaafaa lagu khasisay ama way xaaladiiaa ka hormartay oo xaaladaa khasistay waxyaabahaasna takhsiis buu faa'iideynayaa afartaa arrimood ayaa nakiro saaxibulxaalaynay noqoto uu cunansiiyaa wa shardu saaxibihaa tacriifu macrifanimo weeye aw itakhsiisu in la khasiso idaafa lagu khasisay nacti baa lagu khasisay ta'khiir ayaa lagu khasisay saaxibkii ayaa la dibdhigay aw itacmiimu ama camimid nafyi iyo shibhigii ayuu dhexdhacay aw ita'khiiru naxwu khushacan xaal uu yahay miday khushuucsan yihiin miday dullaysan yihiin absaaruhum indhahooda ayay yakhrujuuna soo baxayaan saaxibulxaalka yakhrujuuna wowdeeda wey waa macrif fii arbacati ayaamin afar maalmood axdooda ayuu ku sameeyey sawaa'an afartu xaal ay tahay kuwa siman lisaa'iliina kuwa weydiinaya u siman arbacada ayaa saaxibulxaala waxaa lagu khasisay idaafada ayaamta loo idaafeeyey wamaa ahlaknaa ma aanan halaagin min qaryatin wax magaalo ee ma aanan halaagin ilaa lahaa xaal ay u sugnaadeen mundiruuna kuwa u diga lahaa mundiruuna jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saara fii maxalli nasbin xaalo weeye saaxibkana waa qaryada oo qaryadana kiray ahayd maxaa u cunansiiyey nafyi bay dhexdhacday limayata muuxishan talalu waabeen uu soo wado limayata islaanta maya la yidhaahdo ayuu u sugnaaday muuxishan xaal uu yahay mid cidloobay طلل أساaس البyت لمyة موuxشhan waa xaal صaaxiبkana waa طلل طلل waa nakire مxaa cunansiiyey wuu dib dhacayoo xaaladaasu hormartay calىa ra'yi siiba weyhi waay مبtad in wax laga xaalayn karoo siiba weyhi ayaa wataa naxوiyinta kalema ogola waayahay ilaa طلل waa مبtad لمytana waa khaبر مqdma alalunoo mubtada waxaa laga xaalaynayaa calaa madhabi siiba weyi weeyaane naxwiyiinta kale ma ogola sideedaba saaxibulxaalka lix arrimood ayaa laisla ogol yahay faacil saaxibulxaal wuu noqdaa naa'ibulfaacilna saaxibulxaal wuu noqdaa mafcuulun bihina saaxibulxaal wuu noqdaa khabarna saaxibulxaal wuu noqdaa waayahay majruurun bixarfin xaraf mid lagu jarayna saaxibulxaal wuu noqdaa majruur bidaafati maca shuruuin idaafo mid lagu jiray laakiin shuruud watana saaxibulxaal wuu noqdaa lixdaasa laisla ogol yahay mubtada saaxibulxaal ma noqdaa siiba weyhi waa wataa naxwiyiinta kale ma ogola shardu saaxibilxaali waaxidu mid weeye min umuurin arbacatin alawalu atacriifu ka qowlihi tacaala khushacan absaaruhum yakhrujuuna wdamiiru acrafu lmacaarifi ضمير معارفه إذلكي يقول معرفة بضناوي وخشعنا حالوية من الضمير في يخرجون وهو فاعلك وثاني كما التخصيص إلا خصيصوي كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين فسواء حالوية من أربعة أربع حالكيه وهي أربعة وإن كانت نكرة بهاهات ولكنها مخصصة من لخصيصوي بالإضافة وإضافين إلى أيام لو إضافية لو خصيصي وثالث كسدحاء طعميم عميمد ويا كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون فجملة لها منذرون حال من قرية قرية حالكيه وهي نكرة لوقوعها العدادة في سياق النفي نفي تحديث أي دعضي سلا درت لي صاحب الحال كل نقطة عامل ما يفئذين والرابع التأخير دبدق ويا على الحال حال دبدق وكقول الشاعر لمن يتبوحشا طلل يروح كأنه خلل limayata islaanta maya la yidhaahda ayuu u sugnaaday muuxishan xaaluu yahay mid cidloobay dalalun aasaasulbeyt aasaasulbeytka oo yaruuxu ifaya kaannahu wax